Ururka Warbaahinta Puntland ee MAPA ayaa lawatan iyo shan weryaal oo ka howlgalaya magaalada gaalkacyo aan qabatay tababar ku saabsan badqabka iyo tebinta doorashooyinka golealka deegaanka ee Puntland. Tababarkan oo dareeri doona muddo shan maalmood ayaa waryaalka waliba la bari doonaa sidii iyo intooda lahaayeen doorashooyinka golealka deegaanka ee Puntland oo maalmoodba iyo dareertii qabanqaabiya. Maxamed Daahir Guddoomiyaha Warbaahinta Puntland ayaa ku hadlay muhiimada waryaalka lataya tababarkan isagoo sheegay in walba markaasi aqoon ahaan dhinaca doorashooyinka ay isku bedeli doonaan.
loo baahan yahay sideed qodob buu ka kooban yahay sideed bej buu ka kooban yahay oo ay ku qoran tahay xuquuqda warbaahintu leedahay iyo waajibaadka laga rabo maa laha wamaa calayha alcarabtu tiraahdaa maxaa la maa lahu wamaa calayha hadba waxaa kaa rabtid baa ka dhigi kartaa mudakar iyo mu'anas labadaba waxa leedahay iyo wax lagugu leeyahay waxaa ku leedahay in xogta lagu siiyo ishi waxaa weeye waxaa weeye ka heshid uu ka socodsiiyo meesha wax marayaan waxaan u malayn doonaa dee gaalkacyo magaalo weyn oo tiibak waxay ku samaysan doontaa xarun waxaa jiri doontaa la socod situation room baa jiri doona si xogayo ugu waxaa weeye ugu laad qortuu ka mid yahay inaan la hordhicin waxyaabaha basiga laga hordhicin maxaa la yidhaahdaa natiijo socota inaan maxaa la cid aan afayeen waxaa weeye urur ahayn cid aan maxaa la yidhahdaa matelin siyaasadda waxaa weeye ururkaasi ama aan afayeen u ahayn ama loogu talagelin hadasho inaan warkeeda soo gudbin xilliyada ay fududahay warbaahinta in la isticmaalo si dadka loo jahwareeriyo loo marin habaabiyo islamarkaasna la isku danaysto marka ha noqonina adeegayaal waxaa weeye la dhex maro laga soo dhex hadlo iska hubiya xeerarkan iyo shuruucdan iyo wax walbana asaas waxa waa diinta islaamka iyo qur-aanka kuwa wada dhigatan kulligiin yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayan alaa an tusiibu qowman bijahaala fatusbixa calaa maa facaltum naadimiin sadaqa allah alcadiim inaad iska ilaalisaan waxa la yidhi oo aydan noqon adeegayaal aydan noqon maxaa la yidhaahdaa fariin fariin fariin xambaarayaal aydan noqon aan waxba hubsan ee aad noqoteen adeegayaal dadka usoo gudbiya wax saxan idinkoo maxaa la yidhaahdaa dad islaam ay nahay soomaali bay nahay dhaqan iyo diin diin iyo dhaqanba weynalee nahay puntland ayaa muddooyinkii dambe waday doorashooyinka golayaasha deegaanka oo inta badan ka qabsoomay degmooyinka maamul goboleedka puntland